ka isutaga imaaraadka carabta khadka telefoonka waxaa hadda si toosa ugu jira boqor cismaan oo maxamuud buurmadow daawd alsaad la socoteenba waxaa hadalhayn badan ay ka dhalatay imaanshiyaha madaxweyne farmaajo oo la sheegay in docr abiy axmed uu ka codsado xukuumadda somalilan isagoo uu heliyo farmaajo madaxweynaha dowladda soomaliya inay kasoo degaan magaalada hargeysa taas ayaa shacab badan oo reer somalilan ay kasoo horjeesteen goor dambe oo galabtaana xukuumadda somalilan wasiir ku-xeenka amuuraha dibadda ee somalilan liibaan yuusuf cismaan ayaa bartiisa twitterka ku sheegay inaanay jirin socdaal uu ka imanaya farmaajo somalilan oo ay tahay rio haddaba khadka telefoonka waxaa ku jira boqor cismaan oo maxamuud buurmadow boqor cismaan waad arkaysa halkii xaalku marayo laba dhowr cisho ka horna waxaad soo dhoweysay kulankii madaxweyne farmaajo iyo weliba madaxweyne muuse biixi cabdi oo tiri waa kulamo loo baahan yahay oo muhiima in madaxweyne farmaajo uu somalilan imaado oo lagu soo dhoweeyo iyo weliba diidmada xukuumadda iyo ra'yiga kale ee bulshada reer somalilan ay muujiyeen ee ah inaanay doonayn in madaxweyne farmaajo magaalada hargeysa kasoo degaba ugu horeyn saad u aragtaa bismillahi raxmaan raxiim horta aad iyo aad baan kugu mahad celinaya luqman waxa weeyaan arrinta somalilan soddon sannadood waxay ku jirtaa jugjug halkaaga joog waxa weeyaan mushkiladda ugu weyneyna waxa weeyaan shacabka iyo xukuumadda iyo xisbiyada oo qoorta iskaga duuban oo aan marna loo fekeraynin si realityga ama dhab a loo fekerayn mawduucii kasta yimaadaba ku xumee xukuumadda xaggay iska taagtay xaggay xisbiyadu iska taageen ku xumee mooyaane caqli saliima oo fikir leh oo ballaaran oo qadiyadda inta cid ama loo saaro ama lagaga wada hadlaa horta marka hore ma jirto waxa weeyaan shacbiga somalilandna waxay ku cabiraan arrimaha si caabifada oo aan cilmiyeysnayn aniga ra'yigaygu waan maqlayay xisbiyada guddoomiya faysal cali waraabe waan dhegaystay waan arkayay rag xisbiga wadani oo hadlayo cabdilaahi axmed daamur oo kale iyo hadlayay oo iyaguna si adag oo cadhayla uga hadlay waxaa kaloo ii muuqatay wasiirka wasiir ku-xigeenka arrimaha dibadda oo isaguna arrinkaa dedefeeyey kana hadlay yidhi mana iman karo waxaa kaloo xantu nagu soo gaadhaysaa in wasiirka khaarajigu warqad rasmiyaba qoray oo arrinkaa uu diiday aniga ra'yigaygu intaba waa ka duwan yahay bisaraaxa waxa weeyaan wuxuu uga duwan yahay arrimaheenna laba wado midna u mari mayno qadiyadeenna dadka aynu isku qadiyadda ahayn waxaa ka mid ah sood suudaan iyo taiwan south sudan nineteen seventy two dagaalkii ay gashay jabhaddii ayaayeen la odhan jiray ilaa nineteen eighty three heshiis laga gaadhay haddana dib u bilaabmay two thousand five mar kale waxa weeyaan john garan ku dhiiraday inuu saud suudaantii kale la heshiiyo referendum la qaado dowladnimo halkaa ka soo baxdo haddii aanu dhiiran lahayn oo aanu sidaa yeeli lahayn oo aanu isagu nafti hurannimo samaynin horta xordiyada soud sudan ma timaadeen ugu hore boqor arrimaha waynu kusoo noqon doonaa ee mowqifkaaga un iisha ku aadan madaxweyne farmaajo uu kasoo dego magaalada hargeysa anugu hargeysa farmaajo inuu yimaado waan soo dhaweynayaa markaas abey axmed abey axmed eeg waxa weeye marka hore waa inaad qeexdaa khasaare adduunka ilaahay waxaa jira salbiyaad iyo ijaabiyaad waxa weeyaan anugu marka hore abey axmed isagu dan buu wataa farmaajona dan buu wataa inaguna inaynu dan yeelano weeye ta labaad waxa weeyaan anigu waxaan u arkaa abey axmed maanta hadduu yimaado waa markii u horreysay oo prime minister ama madaxweyne dal xilhaya ama jaarhay lala hado meel kale maaha inuu kusoo dhawaado inuu yimaado hadduu abey axmed yimaado credidka somaliland u kordhaya indhaa caalamkay kusoo jeedinaysaa waxay muujinaysaa meel la tegi karoo nabada inay tahay waxay muujinaysaa korgaadaysaa sidii wadahadaladii siilaanya furay ay inoo gaadhsiisay inaynu guriga dowladda ingiriiska looga taliyo in david cameroon uu shir inoo ku qabtay oo qadiyadeeni caalamkao dhan kahor kasoo qayb gashay ilaa ay yurubiyanku suuro geliyeen sanduuqa diploma somaliland diplomatic fund sanduuqa laynoo hirgeliyey maanta waxaan arkaa inay madaxda caalamkao dhan imanayso dhiirashadii kale siilaanya sameeyey oo arrin runtii laysbedel ka yimi heshiiskii db oo lala galay ee indhaha caalamka assessmentku yimi maanta waxaan arkaa anigu madaxdii ka horreysay muuse biixi cabdi mid weliba inuu dhiirasho sameeyey maanta waxaa ii muuqataa saaxiibkay muuse biixi inaanu dalkan ka saari karin yadda haddii uu fulaynimada ku shaqeeyo oo xisbiga shacabka ka baqayo anugu waxaan arkaa inuu yimaado raggaas dabayno ku jirtaa abey axmed markii uu sameeyey dalkiisa oo burbur ku dhow inuu eritrea oo colaadi kaga socotay la heshiiyo oo weliba dhul uga tanaasulo oo tegey wanaag waxaan ahayn uu gobma iman khilaafkii dhexdiisa iyo culayskii mucaaradadii taagnayd iyo burburkii dalkuna wuu ka soo kabtay cadaawaddiisu eritrea way ka joogsatay isaga ayaana tegey oo geeyey anugu waxaan arkaa farmaajo maanta hadduu imaado tanaasulkii abey oo kale inuu inoo keenay oon maadaama boqor haddii ay dowladdii awoodow lahayd ee ay shacabku doorteen ay iyadu diiday oo ay tiri ma imanayo ma waxaad leedahay idinkoo madax dhaqameeda ayaa raba in magaalada hargeysa aad farmaajo kusoo dhoweysaan anugu waxaan doonayaa dee waxa weeyaan xaqa sheeg horta soomaalidu waxay ku mahmaahdaa oo ay tidhaahdaa canaankayaab reer madoojo muuse bixi hadduu canaankayaab noqdo oo shacbiga ka baqo oo aanu go-aan adag qaadan oo markuu arko inay dalka dani ugu jirto oo wadahadalka ku dhiiran maanta waxa qabaa muuse hadduu xamar ka degayo isagu su-aal baynu ka qabi lahay shaki baynu ka bujin laakiin farmaajo oo qof qura ah oo la socda abey oo halkan inuu ku yimi waxaan qabaa dana badan inaynu ka dhamaysan karo shacbigana in la khalkhal geliyo oo dalkii waxeenana somalilandna beed jabaya laga dhigo runtii waxa weye waa arrin aada u liita weeyaan waxaan kaloo qabaa maanta inay somaliland oo maanta abey oo markii labaad la diiday culays siyaasadeed iyo cadaawad inay noo abuurayso markii labaad boqor farmaajo markii la doortay waxa uu ku dhaartay oo dastuurka soomaaliya ku qoran inuu ilaalinayo midnimada ummadda soomaaliyeed waxa loo yaqaano markaa ma waxaad leedahay farmaajo aaminsan waxa ugu yeedhaan midnimada ummadda soomaaliyeed ha ka soo dega hargeysa ma sidaas ayaad leedahay adugu maya dastuurka somaliland caqabad kuma aha madaxweyne silaayo waa tuu labada gole fadhiisiyey in la wada hadli karo in laysu tegi karo in la kulmi karo arrinkaasi meesha uu ka baxay qodob dambe oo baarlamanka iyo dastuurka u codeeyeen oo lagu laalayna ma jirto horta qodobkaasi wuu furan yahay muuse wuu la kulmi karaa farmaajo maanta hadduu yimaado qodob dastuuriya u diidaya ma jiro caqli inaynu ku shaqaynaa u baahan midda kale waxaan doonayaa inaan kuu sheego arrin qura aan kaaga tusaalayo taiwan meesha la yahdaa mowqifkeeday ku agtay waa dowlad dimuqraadiya jaynana mowqifkii ku adagaya waa dowlad suuciya dhaqan ahaan iyo siyaasad ahaan isma wada hadli karaan haddana waxa weeyaan waxaan doonayaa inaad ogaato waxa weeyaan waxa dhacday heshiisyo ay gaadheen oo culayskii iyo colaaddii maalin walba in laisku duulo ay ahayd ee soo yaraaday oo lagu heshiiyey oo bilowday sagaal laatankii june two thousand ten oo loo heshiiskii loogu loogu magac daray economic corporation loogu loogu talagalay dhaqaalaha heshiiskii dhaqaalaha ee taiwan iyo china oo ay ka soo baxday in la ismaal gashan karo colaaddii meesha way ka baxday ganacsigii baa isu yimi siyaasaddii lagama heshiin china waxa weya maalgashigoodii o dhan waxay geeyaan taiwan taiwan dhaqaalaheedii baa kula baxay chinana taiwan way maalgashatay marka waxaan ku leeyahay war arrinku wadahadalku maanta waxaa wada hadlaya madaxweynihii maraykanka iyo kii kuuriya ayaa isu imanaya wada hadlaya wax cajaba oo dhib oo ku jirtaa maanta muuse iyo inay wada hadlaan ugu dambeyn boqor cismaan oo maxamuud buurmadow siyaasadaad ka hadashaa arrimo kalaad ka hadashaa oo aan madax dhaqameedka badanka looga baran afkanaad ku hadashaa ma af siyaasi aba mise waa af madax dhaqameed maya anagu xukuumadda talaanu siin karaa laakiin xukuumadda iyada arrinkaas siyaasadda aynu ka mas-uula iyadaynu u dooranay xukuumaddan waxaanu leenahay anagu ku dhiiro waxba kuma jabna inuu farmaajo yimaado dalka labada gole talaadadu la kulmayaabaa la yii madaxweynuhu ma ay laalin labada gole kulankii waxaan qabaa maanta daweyn baa inoo ku jirta abey inuu yimaado madaxda caalamka o dhan baa imanaysa madaxda carabtaa imanaysa waa lagu soo dhiiranayaa credidka somaliland baa kor u kacaya deeqaheenni iyo waxaynu isku lahay bal horta ha la gaaro ha la gaaro wadahadal la isku afkar horta arrinkan aan ku hadlaya waa arrin ra'yigayga iyo iyo fikirkayga ah weeyaan baan ku hadlaya xaq baan u leeyahay dastuurkan xaq ugu leeyahay ta labaad waxaad ogaataa somaliland waxa xoreeyay halkaas soo gaarsiiya waa madax dhaqameed waxa dawladda u dhisay waa madax dhaqameed waxa golahan u sarreeya soo magacaaba cidda soo magacowda waa anaga salemaan maxamuud aadan anaa soo magacaabay iyanaga isbaa cabdillaahi baa soo magacaabaya iyo rag kale salaadiina qoraalkii waa la helaya lagu magacaabay waxa weeyaan dalka kan madax dhaqameedku wax hawl yar maaha dhismihiisa iyo nabadayntiisa iyo katalintiisa iyo ayakatalistaana xaq u leenahay waxaan leenahay war soddon sannadood jugjug halkaaga joog oo qofkii dhaqaaqa lugaha la isqabsado xal maaha ee somaliland wadahadal bay meel ku gaadhaysaa caalamku wuxuu leeyahy hala wada hadlo ha lagu dhiirado farmaajo hargeysa ha yimaado musabixii hala kulmo dadka waxa weeyaan yaan laga dhigin qofkii somaliland beed burburaya yaan laga dhigin mabaadideenna iyo hadda eeg taiwan laba xisbi bay leedahay oo ugu waaweyn labada xisbi midna china in leela midoobu qabaa midna wuxuu qabaa inaan leela midoobin haddana shacbiga go-aankiisa ayay respecti iyo iyo iyo ixtiraam siinayaan haddana sidaa ay tahay lama inagu weli maynu furin xisbi somaliland oo soomaali weyn u ololeynaya inagoo maanta isku wada hal xisbi ah haddana inay nado war indhaha iyo dhegaan iska xidhno caalamka iyo dadka yaan lala hadlin oo yaan cid la soo dhawaynin oo qofkii juuq yidhahda hal yahda somaliland buu ka baxay taasi waa luwaya somalilandna kuma jirayso aad baad mahadsan tahay boqor cismaan oo maxamuud buurmadow waraysigan aad telefishinka bulsho siinaysa adigoo ku sugan dalka isultaga imaaraadka carabta
ma og tahay in tiifiyada soomaalidu ay u wareegeen satellayt cusub oo gaadhaya in ka badan intii uu gaadhayey satellaytkii hore qaaradaha laga daawanayo waxaa ka mid ah afrika eshiya qaybo ka mid ah yurub iyo dunida inteeda kale oo looga daawanayo nidaamka i p t v haddii aad joogto afrika waxaad ku heli kartaa si fudud hoos u yaro dhigdhiishkaaga xubinta suulka in le kadib kubaadh frekwensiga kuu soo baxa adiga oon jihana u wecwicin dhiishka kubaadh frekwensiga si aad u hesho dhammaan jannaladaas mahadsanidin